wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland oo kaashanaysa guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ayaa waxaa maanta magaalada kismaayo ay ku qabteen kulan looga hadlayay arrimaha federaalka iyo xuduudaha kulanka ayaa waxaa ka soo qaybgalay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka soomaaliya maamulka degmada kismaayo iyo ururada rayidka bulshada iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka jubbaland gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka soomaaliya khaliif cabdikariim maxamed ayaa ka warbixiyay howlaha guddiga madaxa bannaan ee federaalka guddigan marka xafiis madaxweyne ma hoos taga xafiis ra-iisul wasaarena ma hoos taga wasaaradna ma hoos taga guddi madax bannaan marka leeyahy shaqadiisu uu madax bannaan yahay wuxuuna la shaqeeyaa dowlad goboleedyada shanta ah oo dowladda federaalka xibnaha ka ah iyo labada aqal bes labada aqal shanta dowlad goboleed markuu la tashi la sameeya aragtida uu wada aragtidaas soo aruuriya isagana aragtidiisa ku dara baarlamaankaas labada aqal oo soomaali ay ku dhan tahay iyuu hordhigayaa markay hordhigaan markaas baarlamaankaas guud baarlamaankaas guud iyo isagana markaas uu ka niqaashayaa aragtidiisa ku daraya guddigoos saas weeye wuxuuna la shaqeeyaa shanta maamul goboleed shanta maamul goboleed waxaa u jooga wakiilaa u joogo iyo gobolka banaadir shaqooyinka uu qabanayna waxaa waye guddiga arrintan hadda meesha ku qoran xuduudaha iyo federaalka xuduudaha marka waxaa lagu wadaa soodimaha soodimaha dowlad goboleedyada iyo degmooyinka iyo gobollada ugu dambeyn wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland cali carees xasan ayaa soo dhaweeyey kulanka isagoo kaga mahad celiyey guddiga howlaha ay u hayaan bulshada
maanta waxaan meeshan isugu nimid in laga doodo oo laga wada hadlo oo wax laga ogaado muxuu yahay horta xuduudaha waxaa laga yaabaa dadku markii xuduud ay maqlaan inay xusuustaan oo keliya in kenya xuduud la leenahay maaragtay etoobiya xuduud la leenahay wax saasa in la xusuusto guddiga xuduuduhu wuu ka duwan yahay isagoo taana ay ugu jirto wuu ka duwan yahay oo dalku federaal awal ma ahayn laakiin isagoon federaal ahayn gobolladu xuduuday lahaayeen la yaqaano oo cayiman soo dhowaada shirku waa inoo furan yahay haddee waxaan rabnaa inaad maaragtay aan idinka faa'iidaysano o aada wax maaragtay dadku wax bartaan oo xuduudaha iyo habkooda in la idinka faa'iido si kastaba ha noqotee kulankan ayaa waxaa looga hadlayay arrimaha federaalka iyo xuduudaha taasoo ay dowlad goboleedyada ee dalka ay u baahan yihiin waxaana guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha federaalka soomaaliya uu diiradda saaraya sida bulshada uu u fahansiin lahaa ahmiyadda ay leedahay arrimaha federaalka iyo xuduudaha